in ku badan boqol arday oo dhakhaatiirta dugsiga Maalim Cali Cusmaan ee deegaanka Xaaji Weyne oo Kiyaala Duleedka magaalada Kismaayo yaase la deersiiyay deeqan iska jarta kitaabka Quraanka Kariimka iyo alaab kale waliba deeqan biiday xildhibaan Nasre Sheekh Mahdi oo ku tirsan xildhibaanada Soomaaliya oo lahan wakiilada deeqdasaytii in ardayda deersi Ismaaciil Xaashi Mooge oo sukumada golo baarlamaanka Jubbaland xildhibaanad nasreyasasa alla daartisaya eedaanka dhiibat ee kutaabyada qur-aanka kariimka ee macalinka dugsigana ushaykonku kumaadnage xildhibaan nasra waad mahadsan tahay jazaakumullahu khayra adduuniya qaraba allah ka ajirsiiyo alxamdulilah mahad ilaahay bay u sugnaatay hadda horteedana madarasadii way noo dhistay ammaanadii ay soo gudbisayna dadkay u soo dhiibtay way gubteen annagoo macalimiintii ahna waan u mahad celinaynaa anigoo macalin cali cismaan ah nin macalin risaaq sheekh daahir la yidhaaho dhammaan waan u mahad celinaynaa wixii waxqabad dhan walbana adduuniya aqarana haddee ducaan u haynaa annagii ardaydii dhammaan bulshadii xaaji weyne way hagaajisay way wanaajisay way bishay intaa waxaa noo dheer xagga dugsiga hadda naga dhiman hordhis taasna insha allahu tacaala hadday noogu darto alxamdulilah waan u ducaynaynaa ismaaciil xaashi ou sahay wakiilka nasriyase goobta ku hadlay soona sharaxaad kubi kitaabka qur-aanka iyona intii kale ay ugu heliyayaan xildhibaan nasre sheekh mahed dacraale waxay noo soo dhiibtay oo anoo xildhibaanka jubbaland ah ay ii soo wakiilatay kutubooyin loo qaybin rabo ilmaha madrasada dugsiga xaaji weyne iyo sujaayado fara badan oo ay keentay dugsigaasaydu ay ugu soo deeqtay deeq ay ugu keentay waxaana rabaa inaan ku wareejiyo ku wareejiyo deeqta ay soo dhiibtay kitaabihii iyo sujaayayaalkii waxa ay noo soo dhiibtay dugsiga macalin qur-aanka ee xaaji madrasada dhigaayo oo ciyaalka wax baro ayaan rabaa inaan gadoonsiiyo waxa ay soo dhiibtay gabadhaasaydu ee xildhibaanada federaalka eh